إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanaa insha allah doornimadan waxaa ka mid ah xildhibaana ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay duqeeyeen xere ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose taa oo ay joogeen saraakiil caddaan ah askar ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay weer dhabagal ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen qaar ka mid ah fariistimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dowladda federaalka ayaa muqdisho waxay ku dishay haweenay korsanaysay ku dhowaad toban carruur ah oo agoon ah dowlad diini ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo waaliga gobolkuna uu ka qaybgalayaasha dowladda la dardaarmay mu-asasada alkataa'ib ayaa waxay soo saartay filim uu ka soo muuqanayo muhaajir ku shahiiday furmaha dagaalka kaas oo laga reebay dardaaran muhiim ah dowladdiina ayaa waxaa loo soo xiray qaar ka mid a dad ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jamaame ee wilaayadda jubbooyinka kooxda t b l f ayaa waxay ka jawaabtay eedeyn uga timid qaramada midoobay inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xildhibaana ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wiiraanta laba xildhibaan ayaa la xaqiijiyey inay dhaawacmeen ka gadaal markii uu haleelay qarax ay la beegstay xarakada shabaab almujaahidiin sidoo kale qarax waxaa ku dhaawacmay sarkaal ciidan iyo nin ergey ahaa qarax ayaa waxa uu ka dhacay goob isu imaatin ah oo ku taalla magaalada jowhar dadka dhaawacmay ee xildhibaanadu ay ku jireen ayaa waxaa loola cararay goob caafimaad si loogu daweeyo xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lagu dhaawacay xildhibaanada iyo xubnaha kale magaalada jowhar horey waxaa uga dhacay qaraxyo badan oo caynkaan oo kale ah kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac sababay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay duqeeyeen xere ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin shabeellaha hoose taas oo ay wax ka joogeen saraakiil caddaan ah xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka arbaco ee gobolka shabeellaha hoose una dhow magaalada muqdisho ayaa maanta madaafiic tiro badan lagu hoobiyey madaafiicda ayaa waxa ay gaarayaan soddon madfac argagax xoog la ayaa ka dhashay goobta oo ay ku sugnaayeen saraakiil caddaan ah iyo qaar ka mid a ciidamada shisheeye ee halkaas muddada dheer deganaa wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin marar badan oo hore sidan oo kale ayaa loo duqeeyey goobo ciidamada shisheeye ay joogeen mararka qaarna ay la joogeen saraakiil caddaan ah sida maanta dhacday oo kale askar ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay weerar dhabagal ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose geesta kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxa ay weerareen qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka ay ku kala leeyihiin gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka jubbada hoose cabdisamaan cabdulaahi ayaa wararkan inoo haya wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramayay in saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ay gobolkaas ka fuliyeen weerar dhabagal ah iyo kuwa toos ah oo lala beegsaday shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa weerarka dhabagalka ah ayaa waxa uu maalintii shalay gelinkii dambe ka dhacay inta u dhexaysa nambar konton iyo sidoo kale degmada awdhegle weerarka kamiinayu ahaa waxaana la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaa la xaqiijiyey in weerarkaas lagu dilay saddex askari hal mooto oo ay wateenna waa la gubay qoray iyo booshna waa ay soo qanimaysteen mujaahidiintii weerarka fuliyey dhanka kale gobolka shabeellaha hoose waxaa xalay ka dhacay dagaal toos ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka arbacow ee ceelasha biyaha fariisimo kala duwan oo sidoo kale dowladda federaalka askarteeda ay ku leeyihiin deegaanada beriira iyo sabiid ee duleedka degmada afgoy waxaa ka dhacay weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen dhanka kale gobolka jubbada hoose mujaahidiinta waxa ay weerar toosa ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka husingow waxaa kale oo weerar kaalamida mujaahidiintu ku qaadeen kenyaatiga ku sugan deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose
dowladda federaalk ayaa muqdisho waxay ku dishay haweeney korsanaysay ku dhowaad toban caruur ah oo agoon ah sakariya cumar ayaa warkan faahfaahinaya waa mid ka mid ah dhacdooyinka murugada leh ee ku soo badanaya magaalada muqdisho islamarkaana ay geysanayaan ciidamada dowladda wakhtigeedu dhammaaday ee farmaajo dhacdadan ayaa waxaa si gaar ah ay kaga dhacday xaafadda xoosh ee degmada dharkiinley askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa hooyo lagu magacaabo hooyo faadumo oo haysato ilmo agoon ah islamarkaana nolol maalmeedkooda u soo xamaali jirtay ayaa waxaa rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk kadib markii hooyo faadimo ay ku soo baxday askariga oo ilmo yar qori ku fiiqaya ayaa waxa ay ku dhahday kadaa qoriga aad ku fiiqayso ilmaha hase ahaatee jawaabta askariga ayaa waxa ay noqotay in rasaas uu ku furo hooyadan taas oo sababtay dhaawac soo gaaray islamarkaana ugu dambeyntii ay u geeriyootay qaar ka mid ah ehelada hooyadan oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen maxay tar waa walaashay ahayd taliyahaadan kugu dacweynaa oo xabad ugu dhiftay ninka waardiyaha allaha u naxariisto ninkiina waa fakeeyey hadda iyadan waa la soo aashowhaa allaha u naxariisto maxay ka dacwoonaysay ee ilmaha jidka maraayo xabad qorshaan ku dhadhaha war ilmaha saas ha yeelin maxaa kaa galay taliyahaagan kuu sheegaa iriddi waatana uma dheera waataas dhiiggeeda ciidda lagu shushubay iriddi intayna jugsiinna baasoo ku fura caloosha kili iyo minka saddexdaas meel ka dhaawacan sagaal carruuray guriga ku haysatay awal carruurtayadaa u shaqaysan jirtay sanadadii hore laakiin hadda laba sano iyadoo shaqayn ayaanani bartay gurigaa ilmo agoona ayay haysataa kuwa kale waxoogaa laba carruuroo yararoo mid agoonya haysataa kuwa kale waa ka waawen yihiin carruurta ayay isuu soo ururinaysay shalay ayaan meesha waa nimid dhaawaceeda tioo markaa laga qaaday dilalka iyo dhacdooyinka naxdinta leh ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho kuwaas oo ay geysanayaan askarta shisheeyaha iyo weliba kuwa dowladda federaalka islamarkaana aysan jirin cid wax ka qabanayso arrintaas oo murugo iyo dareen horleh ku abuurayso shacabka reer muqdisho kuwaas oo saacad iyo waqti weliba filanayo dhacdooyin kuwan la mid ah ama kuwa ka daran dowladdiina ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo weliga gobolkuna uu ka qaybgalayaasha dowladda la dardaarmay ku dhowaad boqol iyo konton qof oo ka mid a dadka deegaanka tawakal ee degmada tawfiiqa gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa loo soo gebagebeeyey dowlad diini ah oo muddo shan maalmood ay u socotay maclimiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dacwada ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa bixinayay dowladan waxaana lagu qaatay daruus muhiim ah qaar ka mid a dadkii dowladda ka qayb galay ayaa gebagabadii munaasabad dhacday iyagoo ka hadlayay waxa ay sheegeen in waxyaaba muhiim ah ay dowladda ka faa'iideen waxaan loo akhriyay kitaabo oo shan ah alwaajibaad khalaasatu nuur yaqiin usuulu salaata tafsiir suurat zumar waxaan ka faa'iideen wax badan waxaan ka faa'iidnay in jihaadka oo nagu baraajiyo dowladaan khayran ka faa'iidnay intii keentana maaragtay howl nagu baraarujisana khayr allaha siiyo tawxiidka oon ka faa'iidno mataqaanaa naloo naloo maaragtay naloo sharaxay iyo mataqaanaa salaada arkaanteere iyo shuruudeere iyo mataqaanaa dadka munaasabadda lagu casuumay waxaa ka mid ahaa abwaantaakow macalin ciise waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in dadka muslimiinta ee dowladdan ka qayb galay ay baraa'a ka qaataan dadka shisheeyaha la shaqeeya ee ay dhalasho ahaan isu dhow yihiin nin walbow haddii inta ilaahay khayr kula doonay qalubtaada uu ku degto inaad qoraya boosh qaadato cadaawad gaalya iyo kugu aruurto iyo murtad garabkiisa jooga ilaa ilaahayaha murtad waaye yidhi mogta anu kamaanabayna ya qur-aankaan waa la wada akriyaa sooma haddii ilaahay ninkaas uu murtad yidhi habartaay aad ogaana dhaleen adigu aad tiraado allahu akbar aad tiraado haddaba waa lagugu jaraa ha ninaan walaalkiis ku jirina waxaa masaajidka ku jira amba adeerkiis ku jira amba abtigiis ku jirna ma jiryo waas naqaana mogta in habal habal habal waan isleenahay aniga warrama iga soo kow iga dhi rumaal rabaa isom nama ilahan ka cabsano sidoo kale hadal aan midkaa ka fogeyn waxaa goobta ka jeediyey nabadoon cabdulaahi cali shuuriye oo ka mid ahaa martidii ka qayb gashay munaasabada gebagabada oo ahayd dowladan loo qabtay dadka deegaanka tawakal ninka xagga jira waa walaalkan aan la dhihin waa ehel aan la dhihin adigu shaksiyadaadu godka hadad gashan nin wax kula qaybsahay habeeraate ma jiri waa waxayhaa waa lagu toostoosihaa duraya lagaa soo leeyahay haddii lagu soo fadhiisiiyana cid kuu gar kuu furaysa aan hadal gooniya ama aan kuu naqaysa aan dooday kuu naqaysa ma jirto camalkaaga korsan weliga walaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abuu maxamed ayaa ka soo qayb galay munaasabadda waxaanu aakhirkii jeediyey kelimad muhiim ah weligu waxauu ka qaybgalayaasha dowladda iyo guud ahaanba dadka muslimiinta kula dardaarmay inay raacaan dariiqii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markaan ku dadaalno oo aan barano cilmiga kitaabkaas way ma lungno sida nebi moxamed sala allahu alayh wasalam noo sheegay waxaana looga tegey taraktu fiikum shayeynia xadiidkii haddii aan qabsanana ma dhumayno waa kitaabullaahi wa wa sunnatu nabiyihi moxamed sala allahu alayhi wasalam kitaabka alle subxaana wa tacaala inaan qabsano sunnadiisa inaan raacno nebi muhamed inaan adeecno ku raacno ku daysano alelmaybu allah subxaana wa tacaala waxaa noo sheegay wain tudiicuuhu tahtaduu nebiga haddii aad raacdaan waa hanuunaysiin hanuunka iyo kheerka raacidiisa ku jirta weligu waxa uu sheegay in ciddii ku dhaqanta shareecada islaamka aanay habaabayn amaba aanay lumaynin sida dadka ku dhaqma dasaatiirta aadanuhu qoray oo kale diintana ma aha ikhtirac ma aha sida dastuurka oo kale ma aha itibaac waay itibaac diinta nebiga lagu raaca ikhtirac ma aha dastuurka nimanka hadda sheegayaan gaalada waxyaabo la qorqoray waay oo la leeyahay hebel maxaa kula tahay arrintan hebel maxaa kula tahay xalbeherbaagti ee waxaan toosi maxaa la sameeyaa laba naagood ha isguursadeen laba nin ha isguursadeen waxaas la leeyahay caqliga saliimka diin wax walba waa diidaya waa dad hoolaha dee baadinimada hoolaha waa ka daran yihiin allah noo sheegay gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolada kale ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka taliso waxaa ka dhaca dowlaad diinaha hoosdabajooga kuwaas oo ka qaybgalayaashu ay cilmi badan ku kororsadaan mu'asasada alkataa'ib ayaa waxay soo saartay filim uu ka soo muuqanayo muhaajir ku shahiiday furmaha dagaalka kaas oo laga reebay dardaaran muhiim ah mahad cubayd cali ayaa warkan inoo haya
بسم الله الرحمن الرحيم
Umaamkeni tufuate njia kwenye Qur'ani Allah katufararia
mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay xalqada toddobaad ee silsilada waxaridulmu'miniin ama boori mu'miniinta taasoo uu ka soo muuqanayo hogaamiye muhaajir ah oo ku baxay jihaadka bariga afrika hogaamiyahan ka soo muuqanaya xalqadan waxaa lagu magacaabaa haashim waxaana uu jeedinayaa fariin ku socota dhallinyarada muslimiinta taasoo dulicdeedu tahay inay ku soo biiraan jihaadka kana soo hijroodaan dhulka aan lagu dhaqin shareecada islaamka isagoo ku hadlaya luuqadda sawaaxiliga oo looga hadla waddamo badan oo dhaca afrika ayuu yidhi haashim walaalahayga muslimiinta ahow waxaan doonayaa inaan fariintan idiin soo gudbiyo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa xaqa rumeeyeyow ma idin tusiyaa ganacsi idinka korinaya cadaab xanuun badan waxaad rumaynaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa waxaadna ku dagaalamaysaan jidka allaah idinkoo xoolihiinna iyo naftiinna u hurayaa walaalahayga aan jeclahayow waxaan idinla soo hadlayaa anigoo soomaaliya ku sugan sida aad aragtaanna waxaan ku suganahay bartamaha dhulkayn ah halkaasoo aan tababar ku qaadanayo jihaadkana ka soo abaabulayo arrinta cajiibka ah waxay tahay inkasta oo aan dhulkan hawdka ah ku suganahay haddana nolol caadi ah ayaan ku noolahay allah wuxuuna siiyey dhammaan wixii sahay ah oo aan u baahnayn waxaan haysanaa cabitaanno kala duwan waxaan cunnaa nuucyada kala duwan ee hilibka haddii uu ahaan lahaa hilibgeel ari iyo lo' haddaba rumayso ama ha rumaysane ma jiro wax walaac ah oo aan ka qabno maciishadeenna waxaa la soo maray xilli dadku ay aaminsanaayeen in jihaadkii dhammaaday haddaba haddii xilligii nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam ay muslimiintu is-abaabuleen dagaalna ku qaadeen yahuuddii kadib markii ay yahuuddaasi ku xadgudbeen sharafta haweenay muslimad ah ilaah baan idinku dhaariyeye bal ka warrama xaalka aan maanta ku sugannahay iyadoo walaalahayna muslimiinta ah ay gaaladu ku soo duushay sida ka dhacday falastiin iyo ciraaq manala gudboon tahay inaan iska fadhiisanno iskana mushaaxno oo aan wax tallaabo ah qaadin iyadoo sharaftii dadkeenna meel looga dhacay haddaba waxaan idinkula talinayaa in aad qur-aanka akhrisaan kuna tadabburtaan aayadaha ka hadlaya jihaadka u soo hijrooda soomaaliya oo yaanan la ydinku khaldin in nolosha soomaaliya ay adag tahay yaanan laydinku khaldin brobagandada ay gaaladu faafinayso ee ay leedahay gaajo ayaa ka jirta soomaaliya muuqaalada ay warbaahintu idiin soo gudbinayso waa mid xaqiiqda aada uga fog in jihaadku uu ka socdo soomaaliya ilaahayna uu nagu irsaaqay xalaal mideeda ugu wanaagsan fariintaydan iyada ah waxaan idinkugu dhiirigelinayaa in aad timaadaan oo aad nagu soo biirtaan kaalaya oo jihaadka soo haleela kelimadan dhiirigelinta iyo boorinta ee uu jeediyey hogaamiyahan muhaajirka ah ayaa la duubay sannadkii labada kun iyo sagaalka waxaana marka ay dhammaato kadib uu istaarku soo gudbinayaa tiro muhaajiriin ah oo qaadaya nashiido boorin ah oo iyana ku baxaysa luuqadda sawaaxiliga
ويرنا قرآن خيري نبذ تما سوالي رمت ونفسنا مالي خيري إرديني
dowladdiini ah ayaa waxaa loo soo xiray dad ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa warkan inoo haya deegaano hoos yimaada degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey dowladdiini ah dowladan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey tuulada buule eji sidoo kale dowlada xigtay ayaa iyadana waxaa lagu soo gabagabeeyey deegaanka booriine waxayna ku qaateen casharo kala duwan haddaba qaar ka mid ah odayaasha buule eji ayaa ka warbixiyey waxa ay qaateen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo ah xasan macalin dhurre kana tirsan odayaalka tuulada buule eji waxaa noola qabtay dowlo saddex maalmood ah dowladaas oo waxyaalo fara badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ahaa towxiidkii iyo wax ka soo horjeedo waxaa ka mid ahaa islaamnimada wax buriyo waxaa ka mid ahaa salaada arkaanteedii iyo shuruudeedii alxaasil waxyaalo aada iyo aad u fara badan ayaan ka faa'iidnay maktabka dacwada degmada jamaame waa waa u hambalyayne waxaan ugu hambalyayne la-anna waxaan ka mid nahay dad degan tuulada buuleiji waxaana ka tirsannahay degmada jamaame sidoo kale dadka degan deegaanka booriine ayaa iyagana dareenkooda ka dhibtay dowladii la siiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah caasho mahad colow cabdi waxaan joogaa tuurada booriine booriine iyadoo aan ku dhashay aana ku noolahay waxaan maanta idiinsoo bandhigaynaa dowladda shanta berim oo macalimiinta aynoo wada joogeen intayna bareen aynu fahansiiyeen kheyr allah siiyo meel walbo aad joogtiin annagana waxaan jecelnahay inay maalin walba macalimiinta aynoo wada imaadaan kormeer aynoo ahaadaan oo wax walba ayaga fahansiiy inay anagana ayna fahansiiyaan waxayna bareen towxiidkii waxayna bareen akhlaaqdii waxayna bareen salaadii waxayna bareen sakadii waxayna bareen soonkii wax walbo ilaahay asfahansiiyey ayayna wada fahmiyeen maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa xooga saara sida ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoonta diineed bulshada ku dhaqan degmada jamaame iyo deegaanada hoos yimaada halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan kooxda t b lf ayaa waxay ka jawaabtay eedayn uga timiday qaramada midoobay hogaanka maleeshiyaadka qowmiyadda tigreega waxa ay beeniyeen inay magaalada kombolja ee waqooyiga etoobiya ay ka baliliqaysteen kayd cunto oo loogu talagalay carruur etoobiyaan ah oo ay nafaqadarro badanu haysay jawaabta ay bixiyeen t b l f waxaa sabab u ahaa war maalin ka hor afhayeenka qaramada midoobay uu sheegay asigoo tilmaamay in hay-adda w f b la yidhaahdo ay joojisay qaybinta raashinka ka gadaal markii boob loo geystay maalmihii tegey baqaaro ku yaalla magaalada kombolja taas oo ay ka dambeeyeen buu yidhi t b l f iyo dadka deegaanka afhayeenku wuxuu shacab ka qaaday in la boobay cunno aad u badan oo loo qorsheeyey in lagu badbaadiyo kumanaan carruur ah oo etoobiyaan ah oo la daalaadhacaya nafaqadarro sida uu sheegay arrintan ayaa dhaawac ku ah kooxda t b l f waxayna muujinaysaa in xaggeeda ay u soo wareegayaan qaybo ka mid ah eedaymihii reer galbeedka iyo qaramada midoobay ay u jeedinayeen xukuumadda talada haysa ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abiy axmed tigreega ayaa jimcihii shalay waxa ay soo saareen bayaan ay aada uga gilgilinayaan eedaymaha iyagoo xusay inaysan haba yaraatee wax dhaca u geysan raashinka la sheegay eedayntuna ay tahay mid aan sal iyo reer toona lahayn t b lf dhankeeda waxay eed dusha ka saartay hay-adaha qaramada midoobay gaar ahaan ah w f b hay-adda la yidhaahdo oo ay ku tilmaantay mid aad uga gaabisay kana cagajiidaysa qaybinta raashinka lagu talagalay dadka gaajaysan etoobiya oo ay ka holcayaan dagaallo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka gaar ahaana t b l f waxaa dhanka kale ka jira raashin yari tan iyo markii ay saamayn ku yeesheen colaadaha halkaa ka jira kuwa oo saameeyey malaayiin qof oo etoobiyaan ah waxaana dalkaasi maalin weliba gaajo ugu dhintaa boqolaal qof warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageenta